دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah askar ka tirsan xabashada etoobiya ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday weerar ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ka fuliyeen degmada waajid ee gobolka bakool ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar dhaliya khasaare ka fuliyey magaalada baydhabo iyadoo sidoo kale la weeraray fariisan askarta maamulka koonfur galbeed ku leeyihiin degmada waajid sarkaal ka tirsan maamulka jubbaland oo ku dhaawacmay weerar ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ka fuliyeen duleedka magaalada kismaayo ayaa sheegay in xaalad xun ay ku haysato magaalada muqdisho askar ka tirsan sirdoonka dowladda federaalka ah ayaa magaalada muqdisho jirdil ugu geystay nin aragga naafo ka ah maktabka dacwada ee wilaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose ayaa dowra u qabtay qaar ka mida bulshada ku dhaqan degmada kurtuwaarey ee walaayadaas dagaalada suudaan ayaa saameyn adag ku yeeshay carruurta ku nool dalkaas iyo waxbarashadooda
قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran askar ka tirsan dowladda xabashida ethoobiya ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday weerar ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ka fuliyeen degmada waajid ee gobolka bakool warkaas iyo warar kale oo ku saabsan howlgalle ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ka fuliyeen gobolka bay iyo sidoo kale degmada waajid waxaa ka waramaya cali aadan
wararka ka imaanaya magaalada baydhabo ee xarunta gobolka bay ayaa ku waramaya in weerar toos ah uu ka dhacay xaafadda mukunda ee magaalada halkaas oo lagu weeraray ciidamo ka tirsan maamulka koonfur galbeed ugu yaraan hal askari ayaa lagu dilay goobta halka mid kalena lagu dhaawacay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaana dib ugu soo baxay goobta dagaalka weerar kale oo aada u qorshaysan islamarkaana ay fuliyeen shiishihanada ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa ka dhacay degmada waajid ee gobolka bakool howlgalka toogashada shiishka ah ayaa lagu beegsaday xerada ciidamada etoobiyaanka ee waajid waxaana lagu dilay hal askari oo etoobiyaan ah halka mid kalena uu dhaawac kasoo gaaray habeenkii xalay sidoo kale ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar ku qaaday saldhig ay askarta maamulka koonfur galbeed ku leeyihiin degmada waajid ee gobolka bakool sarkaal ka tirsan maamulka jubbaland oo ku dhaawacmay weerara ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ka fuliyeen duleedka magaalada kismaayo ayaa sheegay in xaalad xun ay ku haysato magaalada muqdisho warbixin ku aadan waxaa soo jeedanaya maxamed amiin
sarkaalkan oo magaciisa ku sheegay maxamuud daahir qamaan ayaa ah xidigle ka tirsan maamulka jubbaland laba sano ka hor ayuu sheegay inuu kusoo dhaawacmay howlgal ciidan oo ay mujaahidiintu ka fuliyeen duleedka magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose sarkaalkan oo muddo toban sano ah u dagaalamayay maamulka jubbaland ayaa sheegay in hadda uu ku dayacan yahay guri ku yaala magaalada caasimadda ah ee muqdisho maamulkii uu u dhaawacmay ayuuna tilmaamay in iskabadaa inay daryeel caafimaad u fidiyaane ay ugu wardambeysay markii uu dhaawac kasoo gaaray xarakada mujaahidiinta al-shabaab maxamuud daahir qamaan ee waxaan kursanahay ciidamada daraawiishta jubbaland ee gaar ahaan guutada labaad ururkeeda labaad orinteeda afraad baan ka tirsanaa oo ka howlgeli jirtay meelahaas baarsanguuni iyo ilaa janaac cabdalle hadda janaac cabdalle ku dambeysay oo janaac cabdalle degan muddo toban sana aha jubbaland aa difaacayay ee waan dhaawacmay haddii aan dhaawacmayna ee xamar baa qolo qaraabada oo qoyska ay soo qaaday qaab dowladnimo xataa oo yar ee adigu ceelaan xamar baa laygu soo tuuray marka meesha aan ka dhaawacmay oo ee bidix ee dhanka bidixda ah oo lugta bidixda ah oo sinta bidix ah shan xabadoodoo baas ay igu dhacay kabacdi isbitaaladii isbitaalkii uu bixin waayey xabadihii iyo birana uu sii geliyey marka dhibaato badan baa ayaa igu haysata xamar dowladdii iyo maamulkii aan u dhaawacmayna way iga yar dhagaadayeen marka xaaladaydu waa iska aad bay u yar liidataa marka xaaladaydu waa noocaas afar iyo tobanka january ee labada kun iyo laba iyo labaatanka ayuu sheegay inuu ku dhaawacmay weerar ay mujaahidiintu ku qaadeen deegaanka singaleer ee duleedka magaalada kismaayo isaga oo ka tirsan guutada labaad ee ururka labaad ee ciidanka jubbaland maalin kadib weerarkii singaler ee uu ku dhaawacmay ayuu sarkaalkani sheegay in ehelkiisu ay u qaadeen magaalada muqdisho madaxda maamulkiisuna ay ugu dhaqaaqeen halkii uu ku dhaawacmay dhaawaciisa oo xooganaa ayuu sheegay in dalka wax looga qaban waayey isagoo sii hadlaya ayuuna sheegay in tan iyo maalinkii uu dhaawac soo gaaray uusan wax wicitaan ah ka helin madaxda dowladda federaalk iyo kuwa maamulka jubbaland an waxaan dhaamay labada kun iyo labaiy labaatankii bishii koobaad afar iyo tobankeedii baan dhaawamay shan iyo tobankeediina hadalkaana lay keenay ilaa intaa halkan aan joogay maya maya ma jirto haba yaraatee wax isoo booqday oo xataa isoo wacay yidhahda war xataa see tahay yidhahda maana arkin ilaa iyo intaas markii aan wacayna telefoonada laygama qabanayo waa laga qaban waayay telefoonadii waa laygu dayacay runtii meesha aada baa laygu dayacay taas waxaan leeyahay aada baa laygu dayacay hospitaalada waxay ii sheegeen inay horta xabadaha inaan la bixin karin bay ii sheegeen oo ayna halkan ku bixin jirin karin soomaaliya inayna ku bixin karin bay ii sheegeen sintana waa bedel baa layidhi bidixda ah oo sintu waa lugtu waa dhanka bidixda weeyaan oo bedel baa layidhi waa macmal baa lagu gelin baa layidhi dhaqaalaha macmal oo aan ku ana aan ku xabadaha iyo biraha iyo dibadda aan ku tagana ma haysto waxa uu sheegay in uu ka mid ahaa saraakiisha xabashada etoobiya kusoo hogaamisay magaalada muqdisho xilligaasi oo uu ahaa sarkaal taliya koox ah sanado kadibna uu u wareegay dhanka maamulka jubbaland hawlahaygu ma yarayn kolley ilaa iyo cabdullaahi yusuf ciidamadii ugu horreeyay ee soomaaliya xamar baan ka mid ahaa guuto labaad guuto la ohan jiray waan ka tirsanaan jiray waagii hore ka bacdina waxaan waxaan noqday waxaa ciidamadii oo dambe oo laygu daray oo guuto shan iyo tobnaad la odhan jiray baan haddana ku biiray oo laygu soo daray waagii dambe dagaal toosaan ku dhaawacmay waxaan ku sugnay baarsan guuriya buulguud meel u dhexayso singaled la yidhahdo yaan kusoo dhaawacmay saraakiisha iyo askarta dowladda federaalk ee ku dhaawacmay howlgallada ciidan ee ay mujaahidiintu ka wadaan gobollada dalka ayaa warbaahinta kasoo muuqda iyagoo cabasho ka ah madaxdooda kuwaasi oo si isku mid ah u sheega in looga dhaqaaqo halkii ay ku dhaawacmaan
askar ka tirsan sirdoonka dowladda federaalk ah ayaa magaalada muqdisho jirdil ugu geystay nin aragga naafo ka ah faahfaahin ku saabsan warkaas waxaa soo jeedinaya maxamed ciise ismaaciil oo ka mid ah dhallinyarta ku dhaqan magaalada muqdisho islamarkaana aragga naafa ka ah ayaa kacabanaya tacadii dhibaatooyin uu kala kulmay askari ka tirsan dowladda federaalka wuxuu sheegay in loo geystay jiridil islamarkaana loola dhaqmay si aan macquul ahayn wuxuu intaa ku daray inuu ahaa askarta lagu magacaabo dharcadka oo ka tirsan dowladda federaalka wuxuuna intaa raaciyey isagoo aragga naafa ka ah in aan loo turin waa kan isagoo arrimahaasi ka hadlaya annagoo soconna oo aan u malaynaya gawaaridan waaweyn ma xusuusto hadda xusuustayda hadda kaamil maahan aan aan daba soconno ayaa mooto biyo ah ordaysaana soo gashay mooto biyo ordaysaana soo gashay marka aniga caadigaa geeska bidixaan fadhiyey mootadii biyida ahayd marka birtii aan haystay iyo mootadii waa maxaa lalahay hal maray farahii meesha isku kay qabteen farihii horta meesha ku dhaawacmeen lugtii waxbaa waxbaa gaaray laakiin aad ma u badnayn lugta ma xooganayn markay niminkii u tageen oo isdhahayeen muxuu ahaa niyow ninkii aad wax gaarsiiseen waa nin aragga naafo ka ah oo indhoole ah la xaajooda ugu yaraan xataa dhakhtar u raadiya farmasi geeya markii la yidhiba nimankii waxay la soo baxeen iska soo jareen baskoolado baskooladna waa lala soo baxay shacabkii oo kala cararaaya ileh meesha kaga dhaqaaq yaan lagu dilin ka carar ka carar ileh ayuun baan ka war helay markii aan weydiiyey waxaa layidhi nimanka baskooladay la soo baxeen ciidamada dowladda federaalk ayaa dadka shacabka ah waxay u geystaan dhibaatooyin fara badan maktabka dacwada ee walaayada islaamiga ee shabeellada hoose ayaa dowro u qabtay qaar ka mid a dadka ku dhaqan degmada kurtan weeraraya ee walaayadaas maxamed muudey axmed abu muslim ayaa ka warramaya boqol iyo konton ruux oo isugu jira rag iyo dumar ayaa ka faa'iidaystay dowradani oo uu soo qabanqaabiyey maktabka dacwada ee wilaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose taas oo ka dhacday degmada kurtunwaarey ee wilaayadaasi dowladda oo socotay muddo saddex maalmood ah ayaa waxa ay dadkani ku qaateen duruus kala duwan oo muhiim ah ganacsatada dowladda loo qabtay ayaa isugu jira kawaanleyda muruqmaanada dulaaleyda wadayaasha gaadiidka ka howlgala degmada kurtunwaarey qaar ka mid ah raggii dowladda ka faa'iidaystay ayaa ka warbixinaya waxyaabaha ay dowladda ka faa'iideen wal waxaa maanta lasoo xiray dowlad saddex maalmood socotay waxaa ka qayb galay dad boqol iyo konton qofood gaaraya maantaana loo soo xiray alxamdulilah walaal kutubo iyo cilmiyaad fara badan oo diiniyan ku qaadanay kutubadii waxaa kamid ah risaalooyin la yidhaahdo risaalada koowaad alqafla akhlaaqu alxamiida ibraaru macaasi iyo risaalo la yidhaahdo alkiibatu wannamiima dadku way fara badnaayeen anigu een, waxaan kamid ahay dadka darawaliinta ah oo degmada kuntuwaare baabuurta ku wata waa kulley doorooyinka aan qaadanay midii nagu weyneyd ay ahayd hore doorooyin kale usoo qaadanay laakiin middaa mid hore lamida hore umaana soo qaadan hortabaare walaal waxaa ka dhacay dooro ayaa nala soo xiray shan qolo ama lix qolo haddii maarata aan ku idhaaho ay dowladda ku saabsaneed ganacsatada maarata kii sheeg dulaaleyda xamaaliyiinta hawaanlaha waxyaaba badan ay ku saabsaneed doorinka ay ku saabsaneed aniga gaar ahaan waxaan ka tirsanay qaybta dalaaleynta wax badan aan ka faaidnay walaale wax badan aan ka faaidnay awal wax badan aan ugu soo faaidnay alxamdulilah tii noogu horreysa ma aha haddana waxaan rajeynaynaa inaan faa'iido badan aan aan maarata aan kasii helno dowladana waxay maarata ii sheeg hadda ay tahay afar kitaab ayaa maarata ii sheeg ama ayaa ma ayaana loo akriyey aad baan uga mahadinayaa gaar ahaan gobolka aan joogno shabeellaha hoose gaar ahaan degmada kutuwarey walaayeedka walaayeedkana waxaan leenahay ilaahay ha xido insha allah aad bay umahadsan yihiin tacliimta iyo buraarujinta iyo maarata ii sheeg maarata waa waa aad baan uga xamdinayna insha allah ilahay ka suga sidoo kale haweenka ayaa waxaa u dheeraa duruus iyaga u gaar ah waa kuwan qaarkood oo inooga warramaya waxyaabaha ay dowladda ka faa'iideen iyaga oo dardaaranoo u jeediyey haweenka waxaan ku qaadanay dawrada cashaaro kala duwan waxa lamber kow xijaabka ee horta ka warata waxaa ku xigay nadiibada iyo xanta ayaa ku xigtay waxaa ku xigtay dhibaatada ay macaasidu leedahay iyo raadadka ay reebtay waxaa ku xigtay qafladda muuganaanta si qofka qaflad iskaga jiro oo adduun jaceylka iskaga jiro waxaa noogu xigtay siirada nebiga sala allahu calayhi wasalam waxaa noogu xigtay wadatashi sidii looga wada tashan lahaa ummadda sidii diinta loo gaarsiin lahaa rag iyo dumar waxaa nooga sheegi karaa waxyaabihii aan sida gaarka ha uga faa'iideysanay degmada kuntuwaarey in aanu fahnay waxyaalo badan sida xijaabkii qaadashadiisa ay u banaan tahay iyo sida uusan u banaanayn inta xantii iyo maaragtay nabiihii isku dirdirkii oo inta badan dumarka loo tiiriyo inay ku sugan yihiin dhibka ay leedahay baan ka fahanay haweenka waxay isugu jireen kuwo awalba markii horeba macadka dhiganaya oo ka tirsanaa oo awalba ku taxnaa iyo haween kale oo dugsiyaadka dhalay caruurta dugsiyaasha degmada kuntuwaasha dhigata oo sideed dugsi hooyooyinkooda oo meesha lagu soo kulmiyey oo dowladan loo qabtay marka haddii aan wax yar u baaqo gabdhaha muslimaadka oo i maqlaayeen waxaan dhihi lahaa xijaabka inay iska adkaayaan oo midkii ilaahay soo dejiye xijaabka waa mid aayad quran ilaahay kusoo dejiyo mid haddii shabaab keenay maaha waa mid qof bini aadan keenay maaha ilaahay subxaana watacaalana abuuray aayad qur-aan kusoo dejiye marka waxaan leeyahay gabdhaha muslimaadka imaqlaayo amba kuwa ilajooga ha ahaadaan amba kuwa kale oo meelaha iga dhegaysanayaba waxaan leeyahay xijaabka inay aad ugu taxdiraan iska adkeeyaan si ilaahay subxaana watacaala ku sheega ku qaataan see biri qiyaamo xijaab dartiisa cadaab ku mutaysame waxaan kalaan leeyahay walaayada islaamkana ilaahay subxaana watacaala kheyrka waafajiyey oo wakti badana iska soo jirtay walaayada islaamka horteed laiska soo joogay oo waagii hogaamiyey kooxeedkii iyo qabiil qabiilkii cidna maanta dooro isku qabanaysa amba madarsa isugu yeeraysa aysi jirin laakiin maanta dad muslimiina joogo oo ilaahay noo soo bixiyey oo noogu digay naartii jahligii wax hadda meel go-aar ka imaaday maahane waa kuwaan dhalnay amba kuwana la dhashay amba kuwiina dhalay ma oga hadda dad meel kale maanta laga keenayn awalaasan ahayn waxaan leeyahay ilaahay subxaana watacaala garabkooda ha galo ilaahay cadowga ha ka qabto maktabka dacwada wilaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose ayaa dadaal badan ku bixinaya sidii sare loogu qaadi lahaa wacyoodiineed ee bulshada ku dhaqan wilaayada isaga oo naa qabta dowraad iyo xamlaad dacwi ah warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan dagaalada suudan ayaa saameyn adag ku yeeshay carruurta ku nool dalkaas iyo waxbarashadooda warbixin la daabacay ayaa lagu sheegay in la burburiyey goobaha waxbarashada ee dalka suudan kuwaas oo qaarkood lala beegsaday duqeymo diyaaradeed kooxaha dagaalamaya ayaa sidoo kale dil dhac iyo kufsi u geystay macalimiinta iyo ardada wax ka baranayay madaarista siddeed iyo toban malyan oo carruur suudaaniyiin ah ayay hadda soo wajahday waxbarasho la-aan sida lagu sheegay tirakoob la sameeyey warkii ood kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqoon dhegeystayaal xilligan waa naga intaa